oo usamatu bnu zayd waxa u arkay nin marka waxa weeye muslimiintii aada u laayay markaasaa waxa weeye ninkii markuu aada muslimiintii u laayay ayuu seefkii markuu dul qabtay usaame ayuu wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah marka laba nin bay ku eryanayeen ninkii kale ansaarta ahaa seefkii waa ka daayey usaamana waa ku dhuftay usaamatu bnu zayd saxaabigaasi markuu seefkii ku dhuftay nabiga sal allahu alayh wasalam u markii dambe usheegay qisadii baa loo sheegay fa kayfa tasnacu bi laa ilaha ila allah laa ilaha illa hu sad aakhira ku samaynaysaa buu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam mar kastaba inamaa qaalaha tacawuda yani waxa weeye nebigu waa ku inkiray wuxuu lahaa marka fakayfa tasnacu bi laa ilaha ila allah aada iyo aad buu nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa ugu inkiray marka waxa weeye walow qaraa-intiiyo amaaraadku haba ku tusinayaan inay daacad ka ahayn hadduu laa ilaha ila allahu gaalki yidhaahdo inuu waxaweye ku islaamayo muslim ku noqonayo oo hadduu markaa waxaweye gaal ahaa oo milada kusoo gelayo shahaadateynka ayaa marka axaadiistaasi daliil utahay culamaduna waa ku kulansan yihiin dikru ma yadulu cala ana qawla laa ilaha illa yuujibu isma alislaami hadda isma buu yihi islaamnimay waajibisaa ma odhana laakiin magaca islaamnimay waajibisaa buu yihi halka waxaweya wuxuu ku ishaaraya islaamnimadaas inay tahay mid xukmi ah oo aan aakhiro haddii aan shuruudihii raacin aan anfacaynin ayuu kugu tilmaamaya ibnu salaax waxa uu ku yihi wa xukmu lislaami fi zaahiri yahbutu bishahaadatayn xukmuga islaamku daahir ahaan yani marka alislaamu daahiri islaamka muuqda ayuu ga jeedaa islaam baatin oo markaysaga qalbigo jira oo aakhiro qofka anfacaya lagama waramin hadda laakiin islaamnimada muuqata ee qofka muslim inuu yahay loo xukumaayo oo axkaamta muslimiinta la xukum noqonaayo yani waxa uu ku sugnaanaya shahaadateynta hadduu yidhahdo ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ana maxamada rasuul llah yani waa usugnaanaya masalada kale aynu ka warramayna waxay ku saabsan tahay murtadiinta marka islaamka noqodkay kusoo noqonayaan ayay masalada kale ku saabsan tahay hadduu wax mucayana ku gaalooba inuu waxaa ka toba keeno taasay ku saabsan tahay marka laba shay iska hor imanaya ma aha nawowidaa sheekh muslim kusoo naqliyo mujaladka koowaad boqol iyo sideed iyo afartan شh اسلام بن طym isaguna wuxu i وqad culima bاجrاr min dini الرasul slى الlه عlيه وsلم وتفqت عalyh الأmة أنa أصل الإسلام وأول ma yuؤmr bه الخلق شhahaadة an la ilaha iلا الله وأn محamda رsul لله fبi ذlika yasir الكافir mسلmا والcdو وlya والمباx dmه وmalh macصوم الdm والmaal yani sidaas ayuu iبnu طymina markaa odhanaya iبn الqayim hadalkaa lamida ayuu tilmaamay oo waxa uu yihi yani qofkii markaa shahaadateynka qira shahaadateynka qofkii qira yani muslim ayuu noqonayaa yani bilitifaaq waa laysku waafaqsan yahay buu markaa ibnulqayimna odhanaya hadduuba shahaadateynka gaalki uu qiro wuxuu ku noqonayaa qiritaanka muslim buu ku noqonaya wuxuu usheegaa islaam xukmi ah oo muslimiinta marka inuu la mid yahay oo axkaamta muuqato kala mid yahay baa la xukumaya walow hoosta markaa munaafiq baa ka ahaado hadda ma aha orodka laa ilaha illa allahu uu odhanaya keli inay aakhiro anfacayso kamana idinku gelayo aan lagu cadaabaynin ma aha yani siaaskeedaa loogama jeedo ee waxa weeye laba islaam baa markaa jira yani waxa weye islaamnimada xaqiiqiga ee qofka aakhiro anfacaysa iyo islaamnimada xukmiga ee axkaamta muuqataa ku xidhanta ku dareereyso marka islaamnimada xukmiga ah ee axkaamta muuqataa ku xidhanta ku dareereyso waxay ku xidhan tahay iqraarka shahaadateynkaay ku xidhan tahay qala bnu rajab min almacluumi bidaruurati ana nabiya sala allahu alayh wasalam kana yaqbalu min kuli man jaahu yuriidu dukula fi lislaami ashahaadateyn faqat wa وycsim dmh bdlika وyجclh mslma jaمc اclوم واxkm wuxuu kaloo yihi markaa iبn rajب man aqra saara mslma xukma yani waxa wey kii iqraarka la yimaado shahaadateynka qira mslim buu noqdaa xagga xukumka hadda xagga xaqiiqa ahaan ma aha xagga xukumkuu mslim ka noqdaayo axkaamta muslimiinta ku dareereysa marka munaafiqi hadduu nifaaqiisi qabsado qalbiga ku haysto inagu qalbigiisi ma daalacan karno qalbigiisa in yaqiin iyo cilmi iyo ictiqaad iyo markaa maxaba inay ku jirtana ma ogin daahirkaasaynu markaa aragna marka waxa weeye qalbigiisa hadduu nisaaqi ku haysto oo isaga islaamnimo muujisto muslimiinta sideedaa loola macaamilaya axkaamta muslimiintuna waa ku dareereysaa wa min man xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum inay munaafiqiin yihiin kuma ogsooni laa taclamuhum ay munaafiqiina yani midaad ku og tahay oo ku taqaano inay munaafiqiin yihiin ma aha naxnu naclamuhum munaafiqiina ayaa loo jeedaa annagaa ku og inay munaafiqiin yihiin saas yabaaba aayadda lagu tilmaamaya ibnu xajar waxa uu yihi markuu ka soo warramay iimaanku qowl iyo camal iyo tasdiiq inuu yahay ayuu wuxuu yihi ama binabari taasi waxay tahay waa cinda allah ilahay agtiisa iimaanka anfacaya ayaa sidaasa ama binabari ilaa maa cindana faliimaanu huwa liqraaru faqat iimaanku waa iqraarka keliya axkaamta adduunye hadii laga eegayo iimaanku waa iqraarka oo keliya ayaa la yidhahdaa faman aqara ujriyat calayhi alaxkaamu fi dunya kii qira yani axkaamta adduunya waa ku dareereysa walam yuxkam calayhi bikufri ila in iqtarana bihi ficlu yadulu cala kufrihi kasujuudi lisanam fatxulbaari wa majaladka koowaad safxadda koob iyo lixda waa hadalka zuhrina markaa wili alislaamu huwa alkalima bimacnaa waxa weeye kelmadaasa islaamnimadu ku sugnaataa marka istimraarka islaamnimadu u istimraaraysa u daa'imaysaa waa shay kale oo dee culamada qaar waxay qabaan kelmadana waa ku islaamayaa salaada inuu tukan waayona waa ku gaaloobayaa markaa sidaas yadaaba ay culamada qaarkood qabaan culamada qaarkooda odhanaya de waxa weeye markaa acmaasha kadista laga tago laguma gaaloobayo salaada iyo zakada iyo soomka iyagu waxay leeyihiin yani muslim buu yahay ilaa wax kufriya oo cad markaysagaa loo helo oo markaa ka buriyo naaqid cad ilaa uu la yimaado wax ka buriyo cad ilaa uu la yimaado islaamnimadii way u jirtaa ayay markaa leeyihiin marka calaa kulli xaal islaamnimadu waxay kusugnaato waxaa kamid a yani shahaadateynka oo la tiro waxaa kaloo lamida waxyaalo kale oo tilmaamaya inuu islaamnimadii ajiibay sida inuu yidhahdo aslamtu lilah yani markaa inuu yidhaahdo ama inii muslimun erayada noocaas oo kalena waxay lamid tahay yani marka waxa weeye iqraarkii shahaadateynkaay lamid tahay sidaas aawadeed baa xadiiska bukhaariga waxaa dhacday in nabigu sala allahu alayh wasalam khalid ibn walid markuu qoladii reer bani jadiima uu arkay uu he yani markaa la kulmay waxa dhacday inay markaa yidhaahdeen sabana sabana waxay tidhahdeen aslamna dhaha way garan waayeen marka cibaaro kalad ay ku hadleen oo waxay dhahdeen sabana sabana oo waxa weeye mushrikiintuna nebi maxamed waxay odhan jireen waa saabiq ayay odhan jireen oo waxa weeye ciddii diintiisa raacdayna yani marka waa saabiqiintay kamid yihiin bay odhan jireen markaa sii bay cabireen nabigu sala allahu alayh wasalam waxa markaa yani waa diiday arrinkaa in waxa weye dilkaa la dilay la dilay nimankaasi waa ka beri noqday oo waxa weye waxay rabeen inay yidhahaan aslamna way hagaajin waayeen way garan waayeen ay saa yidhaahdaan sabacnaa bay yidhaahdeen khaalidna waa dilay marka haddana nebigu sala allahu alayh wasalam waxa ui allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid xadiiska bukhaariga ilahu waxaan kaaga beri noqonayaa waxaa khaalid sameeyey baan kaaga beri noqonayaa buuri nebigu sala allahu alayh wasalam waa ka tabarucay ficilkiisaasu ka tabarucay markuu caynkaa uga beri noqday nimankiina diyadoodii nebigu waa bixiyey sala allahu alayh wasalam magtoodii waa bixiyey marka inay muslimiin yihiin oo marka waxa weeye ijtihaad baanu ku dilay marka khaalid yani haa marka yani xagga ijtihaadka ayaa ku dhacay marka sidaas iyadaabuu markaa ku dilay marka waxa weeye nabiguna sala allahu alayh wasalam diyadoodii waa bixiyey oo de waa muslimuun khata lagu dilay wama kana limuminin an yaqtula mu'mina ila khata'a waman qatala mu'mina khaطa'an fataxriiru raqabatin mu'minati wadiyatu musalamatin ila ahlihi ila an yasadaquu lakin ta'awulka uu arrinkan markaa wax awishay daraaddeed ayaan marka wax kafaaro ah yani loo amrin oo aan loo odhan qor iyo wax lamida xore aan lagu odhan waayo ta'awul ba arrinka ku sameeyey ijtihaad bay ka ahay idaa xakama alxaakimu fajtaada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama fajtaada fa akhta'a falahu ajrun xadiiska bukhaari iyo muslim saxiixaynka kusoo wariyeen marka waxa weeye calaa kulli xaal in aslamna iyo inii muslimun iyo aslamtu lilahi iyo erayada noocaasina waxa weye iyaguna waa lamid iyaguna waa lamid erayo kale oo tawxiid iyo risaalada inuu qirayo sheegayo aan shahaadateynka laftoodii ahayna waa lamid sida waxa weeye in la yani marka xadiiskii jaariyada lafteeda waa laga daliishadaa yani markaa nabigu uu yihi ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qaala qaalat rasuulu llah marka iyada laftooda waxaa laga qaadanayaa shahaadateynko keliya inaanay ahayn waxa marka waxa wey ay ku islaamaya qofku yahay hadduu markaa wax kale oo la macno ah hadduu markaa la yimaado oo qirana inuu ku islaamayo ayaa laga qaata waxyaalaha kale qofku islaamnimada xukmiga ugu sugnaato waxaa kamid a labadiisa waalid mid inuu muslim ahaa labadiisa waalid hadduu mid muslim ahaa iyaduna wuxuu leeyahay xukmu lmuslimiin ayuu leeyahay oo waxaa loo xukumayaa inuu muslim yahay oo labadiisa waalid xagga diinta ka sharafta badan ayuu waladku ama ilmuhu ka raacaa marka sidaas aawadeed haddii aabihii muslim yahay ama hooyadii muslim tahay oo ka kala gaal yahay waxaa isagana la odhanaya axkaamta muslimiintu leeyahay oo muslim buu la xukum yahay sidaas yadaaba la odhanaya sidaas yadaa ayaa la odhanaya sidaas aawadee hadhow hadduu gaaloobo markuu qaan gaado hadduu gaaloobo murtad baa la xisaabinaya murtad ayaa la xisaabinayaa oo lama odhanayo waa kufri asliya la odhan maayo waa kufri asliya la odhan maayo waayo islaamnimadiisu marka hore waa sugnayd oo waxay ku sugnayd bitabaciya labadiisa waali yani raacitaanka uu raacay ama midkood yani diinta uu ku raacay oo bimacnaa ka sharafta badan baa diinta laga haleeshiyay haddii diintoodu kala duwan tahay oo hadduu midna muslim yahay midna gaal yahay yani labadiisa waali yani markaa ka muslimka ayaa la haleeshiinayaa la odhanayaa ilmihi isaguna waa muslim marka waxyaalaha qof ku islaamo saasaa kamida marka waxa weeye mas'aladaa waxaynu ugu noqonay sababtu waxay tahay dadka qaarkood baa masalada cudur biljahli marka laga hadlo oo la yidhaahdo waxa weeye jahli in loogu cuduro ayaa suurtoobi karta dadka qaarkood ayaa waxay yidhahdeen maxaa jahli ugu cudur daartamo isagaa islaamnimadu waa usugnaatay oo waxa weye islaamnimadu inay usugnaanin waxaa kutusinaysa yani shahaadateynkaan u guntanin shuruud laa ilaha illa ma xasilin mar haddaanu kaa xasilinna muslim noqon maayo marka wejiga noocaasi waa mid qalaba culamadu waxay yidhaahdeen oo kitaab kasta yani ku taalo kutubulfiqi kamida hadduu qofku markaa uu yidhaahdo uu ashahaato oo uu dabadeedna marka u ashahaato yidhaahdo waan iska lacaabaye dheeldheel bay iga ahay ma ictiqaadsanayn maan yaqiinsana waaban ka shakisnaa markaan lahaa culammadu waxay yidhaahdeen lama odhanayo islaamnimadaasi ma sugnaanin waxaa la odhanayaa kelmaddaa aad tidhi aad qirtay muslim baad ku noqotay iminkana haddaad tidhaahdo aad gaalnimo haddaad doonto kufri asliga ku xisaabin mayno kufri hiddo ah oo diintii mid ka laabtay oo ka baxay baa lagu xisaabinaya sidaas iyada ah ay ahlucilmigu marka ay yidhahdaan kutubtoodana ku naskarayaan kitaabkii kaste fiqi aad soo qaada baaburidana saas ilaa buu uqoraya saas iyada ayuu uqoraya marka waxa weeye sheegashada ku saabsan qofka waxa weeye haddii la yani markaa waxyaalo kufriyaadii ay ka muuqdaan qariino iyo amaano looga dhigayo inaan shahaadateynku u guntamin ta noocaasi waxa wey war baatila weeye war baatila weeye culamadana wax qabaa ma jiraan wax qariino saa uga dhigaya kufriga xaaladda qofka ku magacaabaana ee ay yidhahdaan waa kaafirna waxay uga jeedaan kufru ridda ayay uga jeedaan oo wuu ridoobay marka waxa weeye acdaartana waxaa loogu baarayaa sidii qof muslima loogu baari jiray acdaarta ayaa loogu baarayaa loogu eegayaa mas'alada caynkaasna sidaas iyada ah weye inta aanan mas'alat alcudri biljahli aanan gelin waxaan tilmaamayaa dadka qaarkood baa waxa weeye waxay u qaybiyeen dadka muslimiinta ah dadka waxa weeye bilaadulmuslimiin ku dhaqan waxay yidhaahdeen saddex qaybood bay uqaybiyeen waxay yidhaahdeen qaar muslimiina iyagaa isku wada inay muslimiinta yihiin waana dhici kartaa bay yidhahdeen afraad aanan garanayn oo muslimiina oo naga qarsoon inay jiraanna way dhici kartaa bay yidhahdeen iyo qaar gaalo iyagu gaalnimo ku cado mushrikiina iyo qaar qaar majhuululxaalo xaalkooda aanaan garanayn oo gaalo iyo muslimiin waxay yihiin aanaan garanayn oo dadka badankooda ah bay yidhahdeen oo dadka badankooda ah oo iyagu majhuululxaal ah saddexdaa qaybood bay uqaybiyeen arrinkaana waxay ku dhiseen maadaama markaysaga yani xukumka yani xaggiisa yani raayada ama xukumku markaysaga marka aanu xukum shareeco aanu ahayn yani dadka raayada markaysaga iyo calanka markaa jaahiliga ama marka waxawey xukumka jaahiliga gaaladay uga jeedaan yani ku hoos nool yani waxa weeye waxaa la odhanayaa ama waa la gaalaysiinaya ama yani islaamnimadooda waa laga shakinaya waa laga tawaqufaya arrin noocaasay ku dhisan yihiin weliba waxay markaa sheegtaan qawlka ku saabsan tawaqufka oo waxay leeyihiin qofaanu markaa islaamnimo ama gaalnimo ku ogaanay mooyaane wax alla wixii kaloo mujtamaca kamida islaamnimo iyo gaalnimo midna uma xukumayna marka hore waa ka tawaqufayna marka dambena waxaan noogu cadaadaan uxukumayna sidaasay yidhaahdaan bal hadda waxaan markaa tilmaamayaa arrinkaa ay sheegeen inay khawaariji qabtay oo kutubta ku taalo oo ay ahlu cilmigii hore ka soo rareen baan doonayaa inaan sheego oo dadka markaa tukanaya in axwaashooda lagu xidho oo la yidhaahdo daartaa daaro kufriya sidaas aaweeye maadaama daaru kufri tahay yacni waanu ka tawaqufaynaa wax alla wixii daarta ku nool tawaquf baanu ka taagana ilaa wax nooga caddaadaan ruux kastaba ama waxa weeye gaalnimu loogu xukuman yahay cumuum ahaan ilaa waxa weeye islaamnima nooga caddaata mooyaane labada ra'yi mid walba khawaarijtii horea qabtay labada ra'yi mid walba khawaarijtii hore waxay qabtay weeye kutubulmaqaalaatna waa waq sidaa ugu taalla abulxasan alashcari waxa uu yihi wa qaalat aa'ifatu min albayhiisiya idaa kafara alimaamu kafarat imaamku hadduu gaaloobo xaakimku racyaduna waa wada وقالت الدار دار شرك وأهلها جميعا مشركون وتركت الصلاة إل- و- و- وتركت الصلاة وتركت الصلاة إلا خلف من تعرفه أما وتركت الصلاة ها وتركت الصلاة إلا خلف من تعرفه ee waxa uu abulxasan ashcari tilmaamayaa qolada bayhiisiye la yidhaahdo oo khawaarijta ka mida sidaasii khawaarijta ee qadiimka ahayd bay ka mid ahayde abulxasan alashcari waxa uu dhintay saddex boqol iyo dhowr iyo labaatan markay hijiriyadu ahayd saddex boqol iyo dhowr iyo labaatan markay hijiriyadu ahayd buu dhintay marka waxa weeye waktigu dhintay waxaa laga joogaa yani kun iyo boqol sano yani marka ayaa wax ku dhowraa laga joogaa kun iyo boqol sano wax ku dhow ayaa laga jooga koob iyo toban qarni waktigaasuu khawaarij kasoo naqlinaya uu leeyahay imaamku hadduu gaaloobo cidda ku hoos nool ee raciyadda u ahina waa gaaloobaysaayo xukunkii imaamkunbaa kusoo fidaya oo iyaguna waxaa cumuum ah oo markaa lagu xukumaya inay gaalan yihiin waxayna yidhaahdeen daartu hadday daaru shirki tahay oo daar gaalnimo lagu xukumayo daar gaalo inay tahay ehelkeedu waa wada gaalo ruuxii ka beri noqdee ka baxa mooyaane sida iyadoo kale caynkaasay odhanayaan salaadana waa la waa ka tegaysaa qoladaasi oo waxay leeyihiin kuma daba tukanayno ruuxaanu garanayno ictiqaadkiisa ognahay mooyaane mid kale kuma daba tukanayno waxaa laga yaabaa intaa la yidhahdo de anagu sidaa ma qabno oo anagu maanu odhan dadkii saddex qolaanu uqaybinay maanu odhan daaru shirki waxa ku nooli dhammaan waa wada gaala maanu odhan ruuxaanu garanayno mooyaane ee waxaanu idhi haalibku majhuululxaal bay agtoodana ka yihiin oo waa ka tawaqufaynaa ilaa gaalnimo ama islaamnimo mid noogu caddaanay bal hadda taa lafteedana inay khawaariji qabtay baan tilmaamaya abulxasan ashcari waxa uu ku yihi maqaalaadka صفحada markaa toddoba iyo sagaashan can اlaknasiyati min alcajaaribati isagoo ka waramaya waxa uu yihi yatawaqafuuna can jamiici man fi daari takiyati limusaxi lislaami wa ahli lqiblati ila man carafuu minhu iimaana fayatawallawnahu calayhi aw kufran fayatabara'uuna minhu liajlihi marka waxa uu sheegay qoladaa hore cajaaridadu cabdikariim ibnu cajra ninka la odhan jiray ayaa firqadaa ansaasay oo markay ibnulasraq iyo ibnu cajrad ay iskhilaafeen bay laba firqo kala noqdeen way kala beri noqdeen alcajaaridaa soo baxday cajaaridada qolo ka timid oo akhnasiye la yidhahda iyagu waxay yidhaahdeen oo abulxasan ashcari uu kasoo raraya cidda markaa daaru taqiyo ku sugan daaru taqiyo waxay u yaqaaneen dadka khilaafsan ee ka ictiqaadka duwane ay gaalaysiinayaan ee xukunka haysta kuwaasi daartay haystaan taqiyana waxay ugu magacaabeen iyagaa taqiyo ku nool oo waa daarta taqiyay kaga nool yihiino inay isqariyaan oo markaa waxa weeye markaa taqiyo isticmaalaan umuuraha noocaas cabsibay ku nool yihiin iyo isqarqarin ayay ku nool yihiin sidaas aawadeed bay daaru taqiyo ugu magacaabeen marka daaru taqiyada cidda ku sugan yatawaqafuuna can jamiici man fii daari taqiyati min muntaxili islaami cidda daaru taqiyo ku jirta daartaa cabsida ay ku sugan yihiin ay isqarqarinayaan nimankaa dadka waxa weeye markaa ka baxay cidda daartaa ku sugan dhammaantood ee islaamnimada u abtirsanaysa ee sheeganaysa iyo ahlulqiblaha qiblada u tukanaysa iimaankooda iyo islaamnimadooda waa ka tawaqufayaan ilaa man carafuu minhu iimaanan fayatawallawnahu calayhi miday iimaan ku aqoonsadeen oo ay dabeed ka weli yeelanayaan mooyaane intay islaamnimo u xukumaan deedna ay ka weli dhiganayaan mooyaane ama miday gaal aw kufran ama gaalnimo miday ku aqoonsanayaan oo fayatabara'uuna minhu liajlihi inta gaalnimo ay ku aqoonsadaan dabeedna markaa gaalnimada aawadeed ay uga beri noqdaan mooyaane in alla inta kale waa ka tawaqufayaan islaamnimadooda iyo gaalnimadooda mid inay islaamnimo uxukumaan iyo inay gaalnimo uxukumaan yani maxay ku kala duwan yihiin yani marka waxay ugu qeybsan yihiin qoladaas dadkii saddex qaybood dadka badankoodu waxay yihiin kuwa laga tawaqufayo laakiin waxay leeyihin marka wax nooga caddaadaan ama islaamniman uxukumi ama gaalniman uxukumi waa sida ay ku andacoonayaan lafteeda ee waraaqaha manhajka u ana ugu taala waaya waxaa kaloo abulxasan ashcari safxadda boqol iyo koob iyo toban isagoo khawaarijtii ka waramaya can idaxaafiyati min alwaaqifati daxaafiyada kuwa la yidhaahdo iyaguna waaqifada kamida kuwa ahlu tawaqufka qaba waaqifo maxaa loo yidhi dadkay ka tawaqufayaan haalibkooda badanka badanka dadkay ka tawaqufayaan oo sidaasaa waaqisiye loo yidhi wakhtalafa haaulaai fii ahli daarilkufri cindahum say daarulkufri agtooda u qabaan ehelkeeday isku khilaafeen fa minhum man qaala hum cindanaa kufaaru ilaa man carafnaa iimaanahu bicaynihi wa minhum man qaala hum ahlu daari khalqin falaa natawallaa ilaa man carafnaa fiihi islaaman wanaqifu fii man lam nacrif islaamahu waxa markaa uu yidhi qolada baxaatiyada la yidhahdaa waa iskhilaaftay cidday daarulkufri u qabaan kuway daarulkufri u qabaan cidda u ehelka ee degan ayay isku khilaafeen xukunkoodu muxuu yahay waxaa kamida qolo tidhi agtayada gaalay ka yihiin cidaanu iimaan ku aqoonsanay mooyaane inta kale agtayada gaalay ka yihiin kuwaasi waa qolo wa minhum man qaala baxaatiyada waxa kale oo kamid ah qolo tidhi hum ahlu daari khalqin daar isku dhafan daar isku qooshan ama isku dhafan yani ama beled isku dhafan oo dadkiisu isku dhex jiro weeye falanatawallaa ilaa man carafnaa fiihi islaama kama weli yeelanayno oo axkaamtii muslimiinta markaa sidii looga weli yeelan jiray oo kale ugama weli yeelanayno yani ilaa man carafnaa midaanu ku aqoonsanay fiihi islaaman islaamnimo aanu ku aqoonsanay mooyaane ku kalaanu ka weli yeelanaynaa ma jirto wanaqifu fii man lam nacrif islaamahu waanu ka tawaqufaynaa cidanaan islaamnimo wax la yidhaahdo aanaan ku ogeyn oo aan wax islaamnimo aan nooga muuqanin yacni gaalnimana ayna nooga muuqanin kaana waa ka tawaqufaynaa bay yidhahdeen marka waxa weeye abulxasan alashcari maqaalaadkiibuu ku sheegay khawaarijtii buuna ka soo naqliyey waxaynay ku andacoodaan oo yidhaahdaan khawaarij anagu shaqa kuma lihin dariiqadii ahlu sunnaanu nahay dariiqadii ahlu sunnaanu raacaynaa a'imadii najdiyiinta iyo ibnu taymiye iyo baanu dariiqoodii haynaa sidaasay ku andacoodaan laakiin sheegashaday sidaa sheeganayaan mid baatila weeye oo aan biyo isku daahirin weeyaan waa baatil aan biyo isku daahirin weeyaan waxay tahay khawaarijtii qadiimka ahayd baa dadka saddexdaas fiisi u qaybin jirtay haalibka cidaynay garanayna way ka tawaqufi jireen waxaynay markaa odhan jireen ruuxaanu islaamnimo ama gaalnimo nooga muuqato mooyaane ruux kale yacni marka waxa weeye uma xukumayno islaamnimo ama gaalnimo weliba marka waxa weeye maxay ujeedaan markay leeyihiin islaamnimo inay nooga muuqato waxaa dhici karta khawaarijtii hore waxyaalaha markaa iyagu hadda ay shardinayaan inay shardin jirin khawaarijtii hore waxaa dhici karta inay waxa weeye inay waxyaalo ay hadda shardinayaan inaynay marka waxa weeye iyagu aynay shardin jirin baa markaa laga yaabaa oo tabaruca markaysa waxaan markaa ay ka beri noqdaan daarutaqyahoo kale rukas bay leeyihiin yacni markaa khawaarijtii hore laga soo naqliyo laakiin kuwani waxay leeyihiin marba haddii waxa weeye si kastaad u tukato calaamad ku tusinaysa markaa islaamnimo ma aha salaadu kuma tusinayso islaamnimo oo shahaadatayn kuma tusinaya islaamnimo ilaa waxa weeye dadkii u gaalaysiyo ilaa uu ka beri noqdo ilaa uu markaysa waaan markaa ka baxo ilaa yani markaa islaamnimo uxukumi waayo oo gaalnimo ku xukumo yani waxa weeye dadka markaa waxaweye xukaamta iyo kuwa markaa iyagu gaalaysiinayaan ilaa kuwa aad gaalaysiso muslim masjid bay leeyihin waxayna daliishanayaan qaacidada marka ay culamadu yidhahdaan man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun qaacidadaasay bikayri xaqin xaq darre u daliishanayaan xaq ma aha daliishadkay daliishanayaan oo waxa weeye markay culamadu leeyihin man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun ilaaqeeda ugama jeedaan oo waxa weeye ruux kasta oo ay markaa yani ay culamada qaar gaalaysiiyeen haddii la gaalaysiin waayo waa gaalnimo markaa kama tilmaamayaan ee waxay uga jeedaan dadka gaalnimadoodu qatciga tahay ee aan markaa cid ka shakin kartaa gaalnimadooda aynay jirin ee aan laba isku qabanaynin sida yuhuudda iyo nasaarada iyo majuuska iyo guudanka guudiga iyo kuwa markaa waxa weeye bilaadiinta ah yani markaa diinba aan sheeganayn kuwaasaa laga tilmaamaya ama waxa weeye dadka markaa yani culamadu ay isku qabteen magaala mise ma aha ta noocaasa markaa ugama jeedaan oo qaacidadeena kuma dhacayso tusaale haddaad soo qabto taarikusalaadka culamada markaa aimadu way isku khilaafeen imaam shaafici iyo imaam malik iyo waxay leeyihiin iyo riwaaya can imaam axmed taarikusalaadku haddii aanu jaahid ama mustakbir ahayn oo salaada waajibnimadeedii basirsanayn gaal ma aha bay leeyihiin waxa uu leeyahay imaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwey rahweyhi iyo iyo imaam axmed ibnu xambal riwaayada mashhuurkaana waxay leeyihiin waa gaal iyo bacdu salaf iyaguna waxay leeyihiin taarikusalaadku waa gaal oo bimujaradi tarki salaada uu ka tegay buu ku gaaloobay sidaasay markaa iyaguna leeyihiin haddaba waxaa jirta qaacidada qaacido kalaa jirta qaacidada kale waa maxay waa qaacidada odhanaysa man kafara musliman faqad kafar qofka qof muslima gaalaysiiya waa gaaloobay qaacidada lafteeduna iطlaaqeeda maaha qaacidadana waxaa laga qaatay adilada ayaa laga qaatay oo waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu nebigu yihi man rama akaahu bilkufri faqad wajaba alkufru cala axadihima gaalnimadu midkood bay ku waajibtay ama ka gaalnimada lagu sheegay la gaalaysiiyey baa gaal ah ama kan wax gaalaysiiyey kusoo noqonaysa labada mid baa gaaloobay wajaba alkufru weliba al baa la gashay kufriga riwaayada abu cawaana bay soo wariyeen riwaayada abu cawaana bay soo wariyeen saxiixa faqad wajaba alkufru kufri mucarafa ayaa weliba markaysaga kaa laga dhigay marka gaalnima midkood ku waajibtay baa la yidhi riwaayaadka kale waxay sheegayaan haddii aanu gaal ahay ila irtadat caleyhi gaalnimadu isagay kusoo noqotaa marka culamada qaar waxay yidhahan man kafara musliman faqad kafar marka culamadii taarikhusalaadku waa isku khilaafeen a'imada ahaa iyagoo taarikhusalaadku isku khilaafeen qola may odhan dee waxa weeye axmedo waad gaalowday ama isxaaqo waad gaalowday oo waxa weeye muslim baad gaalaysiisay midaan muslim markaa u qabo oo markaa agtayda muslim ka abaad gaalaysiisay oo man kafara musliman faqad kafar may odhan culamada kalena may odhan waad gaalowday shaaficiyow ama maalikow ama axmedow markaad riwaayada kale ama qowlka kale aad leedahay ra'yigaa markaad ku tagtay inaanu gaal ahayn laftiisa laba riwaayo u kala yahay markaa lafteeda waad gaalowday may odhan oo waxa weeye man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafirun qaacidada noocaasa looma custay marka qaacidadan waxay ku saabsan tahay waxyaalaha kufrigoodu qaciga yahay bay ku saabsan tahay ee aan la isku khilaafi karin sida kufriga asliga ah iyo yani kufaarta kufrigoodu qaciga yahay markaysa markaa aan la isku haysan ee markaa ijmaacu culamada ahlu sunna oo dhan ay isku waafaqsan yihiin ta noocaas weeye ta markaa laga tilmaamaya ama waxyaalaha isku khilaafeen ahlu sunne ee ay qaarkood gaalnimo ku tilmaameen ama markaa inuu gaal yahay ay ku sheegeen qaarkoodna ayna ku sheegeen qaacidadan kuma kuma degayso marka ilaaqeeda ma ah ilaaqeeda qaacidadani ma aha xataa haddaynu eegno waxaa jira dad waxa weeye culamadu gaalaysiisay haddana waxaa jira culamo kaloo cudurdaariya iyo wax lamida u baarbaaray oo markaysaga u sheegay dadkii la isku khilaafay oo kale waxaa kamid ah xajaaj xajaaj ibn yusuf asaqad taabiciintii waa isku khilaafeen iyo saxaabadii marka bacdu taabiciin way gaalaysiiyeen oo saciid ibnu jubayr iyo kamid yahay sidaas aawadeed bu markaa qoladii ugu baxdayna raacay badankiina markaysaga may gaalaysiin badankiina may gaalaysiin saciid ibnu jubayr iyo shacbi iyo iyagu waa gaalaysiiyeen waxaana jira maqaalaad badan oo kufri aad uu ku hadli jiray yani xukunka markaa waxa wey uu xukumayeyna waxa uu ahaa markaysaga xukun shareeco iyo xukun markaysaga waa baatila mid walba waa lahaa mid walba yani waa lahaa oo waxyaalo badan oo markaysaga abaatiil ah oo uu samayn jirayba markaa jiray oo waxau ahaa nin aad iyo aad markaa hawada markaa reer bani umaya ka qaalib noqotay buu ahaa waxaa laga sheegaa inuu yihi yani cabdulmalik waa ninkii khaliifada haystay yani waxa weye waa khaliifat llah waa siduu isagu leeyahay rasuulkuna waxau yahay waa rasuul llah marka rasuul iyo khaliifo iyo maakiska buu leeyahay yani wuxuu leeyahay marka waxa weeye ayuhuma acdamu cindak akhaliifatuhu fii ahlihi ama rasuuluhu fii xaajatihi yani maqaalaad kufri oo cadcad oo cabdilmalik inuu rasuulka ka fadilayo oo markaa kale tilmaamaya baa xataa laga soo raraa yani erayo noocaas oo kale abaa xataa laga soo laga soo raraa waxyaalo badan oo markaysaga xunxunna waa ku kacay waxa marka cumar ibn cabdilcaziz uu yihi law takhaabasat ilumam fajaءat kulu umatin bikhabiisiha waji'nahum bilxajaaji lagalabnaahum haddii ummaduhu ay isku xumaan dhigan lahaayeen a odhan lahaayeen xaakimkayagaa idinka xun iyo xaakimkayagaa idinka xun anaguna xajaaj u keeni lahay inagaa ka ka ka haalib noqon lahay bu lagalabnaahum cumar ibn cabdilcaziz baa odhanay marka waxa weeye nin aad iyo aad u yani markaa dhibaato badan bu ah maqaalaad kufriya oo khatarna waa laga sheegaa yani maqaalaad kufriya oo khatarana waa laga sheegaa waxaa kamida marka waxawey ninka marka muslim ibnu cuqba la odhan jiray oo ay salafku ku magacaabeen musrif ibnu cuqba waa kii yani musrif dhiigga iyo xumaanta ku loo faray kaas buu usoo diray reer madiina markay ku diriseen ay markaa ku gacan saydheen wuxuu yihi reer madiina ciidamadaa kaxayse duldeg buu yii saacada ugu yeedh oo waxaa tiradaa war khaliifka soo yani markaa boqorka soo raaca oo ateeca oo iska daayo rabshada iyo marka waa duurnadaa diidaysaa hadday kaa yeelaan faraha ka qaad oo daa waxba ha yeeli hadday kaa diidaan la dagaalan markaad la dagaalanto haddaad ka qaalib noqoto ka gacan sarrayso fa adig xaali jeyshi halaasa ciidamada saddex maalmood u banneen iyo saddexdooda habeen u ibaaxee yani uga horday waxaa waxay doonaan markaa sameeyaa فأدي حاء إضاحة للجيش ثلاثا عندما وحدوا إضاحيتها يعني سد حبيب سد حبيب معلومات سدنا لما قبل يوحد وانتان سمايا قبل سيدي بين نقطي والله دقال لمي وكان عن شرية وكغالب نقضي مركو كغالب نقضي عندما لي وأودني أو برضه وحرم في مركان مدينة حرم في مركان مدينة وي. ومسجد الرسول أجدارتي هل كانت عندما لي وحي دونان سمينيه oo waxa weeye ninkay doonaan dilayeen oo gabadha ay doonaan kufsanayeen oo xoolaha ay doonaan dhacayeen ya yani waxa weeye yani dumarkii baa la suulay oo la kufsaday xoolihii baa la dhacay raggii baa la laayay saddex habeen macay baa ka dhacay kun hablood oo shabada ah baa saddexda habeen uuraysay oo la ureeyey ciidamadii kufsadeen kun hablood oo shabada ah ayaa darax uraystay markaysaa saddexda habeen oo la kufsaday marka waxa weeye waxaa kaa dhacay saxaabadii rasuulka nool sala allahu alayhi wasalam yaziid ibnu mucaawiya ka dhacaysa arrinka noocaasi oo amray muslim ibn musrik ibnu cuqbana saasii u fuliyey haddana waxa weeye markaa salafkii may gaalaysay saxaabadii iyo taabiciintii yaziid ibnu mucaawiya manay odhan ninkaan markaa yaziid ibnu mucaawiya gaalaysini waa gaal laakin waxa weeye hadda fiqiga marka waxa weeye qallooca ay hadda sheeganayaan dadkaas markaa takuuqmay waxa weeyaan in markaa la yidhaahdo yaziid ninkaan gaalaysiin isagaa gaal marka taana waxaa ka dhalanaysa inay salafkii gaalaysiiyaan saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii inay gaalaysiiyaan waayo marka may gaalaysin waxay u qadeen qaalibkoodu inuu yahay khaliifadii muslimiinta oo uu amiirulmu'miniin yahay saasay u qadeen hataa markii waxa weeye intaan ciidamadu magaalada ayna soo gelin cabdillahi bni cumar waxa u tagay raggii waxa weeye kamaandayaasha ka ahaa ee ciidamada markaysagaa yani ka hortaga iyo iyo kacdoonka abaabulayey ayuu u tegey ibnu xandale nin la yidhaahdo iyo markaa kamid ahaa ibnu muic iyo cabdillahi ibnu muic iyo baa kamid ahaa markuu cabdillahi ibnu cumar u tegay bay islaameen alle waxay ka waaweynaaso haddaba culamadii saxaabada qaarkood idiin imaadeen soo dhawow bay dhaha cabdillahi ibnu cumar bartimo udhiga waxay isleente isaguna idinku soo diisa markaasu ui uma iman inaan bartimo laydhigo uma iman laakin waxaan u imi xadiis nebiga sala allahu alayh wasalam aan ka maqlay inaan kuu sheego sidaasaan u imi nebiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam ruuxa yani imaam la baayacsama nin yani xaakim ah baycasiiyo la baayacsama oo la heshiiya oo gacanta u dhiida oo dabadeedna marka waxa weeye yani baycadii ka baxa laqiya allaha yawma alqiyaamati walaa xujata lahu maalinta qiyaame ilahay wuxuu la kulmaa isagaan wax xujo a lahayn yani cabdillaahi bni cumar wuxuu doonayaa uu leeyahay yaziid ateeca iska daaya markaa tamarugkan iyo kacdoonkan iyo kahortagan iska daaya ninka noocaasi leeyahay ka hortagina marka fikigooda maxaa ka dhalanaysa qalloocan in la yidhahdo cabdillahi bni cumar waa gaaloobay waa laazimka hadalkooda ka dhalanaya ma odhanayo waa yidhaahdeen laakiin waxaway qawaacidooda hadday u tiirsadaan waxaasaa ka laazimaya laazimka marka waxa weeye madhabka horey u sheegin inaan laazim qofka loo qabanayo oo loo lagu xukumayo aanu ahayn laakiin culamadu waxay dhahaan laazimka waa lagu caddayn karaa madhabta qolo inay jaasi tahay la laazimta hadalkooda ka qabanka waa lagu caddayn karaa masalada noocaasna culamadu waa konsisiyana waa sheegeen marka hadda waxaynu ku caddaynaynaa madhabtoodu inay baatil tahay baynu uga jeednaa inaynu ku caddayno taasiiba baynu uga dan leenahay oo xataa culamadii saxaabada inay gaalaysiiyaan baa ka laazimaysa shacaruu dalika aw lam yashcuruu ama ha dareemaan saas ama yayna dareemin calaa kulli xaal yani waxa weeye qaacidadan haddaba man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun waxaa looga jeedaa cidda marka waxa weeye marka aan laga shakin karin yani waxa weeye gaalnimadooda ayaa laga tilmaamaya sida yuhuudda nasaarada majuuska yani mushrikiinta yani saabiciinta yani kuwaasaa laga tilmaamaya amaa ruux marka asalkiisu muslim ahaa oo laga yaabo in la isugu khilaafo wartalaga cadaarna leeyahay wartalow kufriga laga sheegaya ma ka sugan yahay wartalow waxa weeye markaa ma laga yaabaa inuu cudurdaar u helo oo marka asli asal yaqiinkii uu islaamnimo lahayey wax adow kaga guuraa meesha ma taallaa mise waxa weye ixtimaalaad baa geli kara oo acdaar buu yeelan karaa ka noocaasoo kale a culamada ahlu sunna wax qaba markaysaga in lagu gaalaysiinayo qofka ma jiraan yani saaseedaa ma jiraan marka waxa weeye qawaacidda marka ay tilmaamayaa qawaacid baatila markaynu halkaas aynoo caddaatay taqsiimka dadka ay qaybiyeen ee ay markaa yidhaahdeen waxa weeye dadka badankooda waa ka tawaqufaynaa oo waxa weeye salaad iyagoo tukanaya islaamnimo uma xukumayno ou nabigu yihi sal اlahu alayه wasalam wasallaa salaatana yani wاstaqbala qiblatana waakala dariixatana kadalika muslim baa nabigu yihi sal اlahu alayه wasalam kaasi waa muslim iyagu waxay leeyihin may isagoo salaada tukanaya qiblada qaabilaya oo waxa weeye dabiixada cunaya ma oranayna waa muslim ilaa uu waxaay waxaa ka beri noqdo caynkaa uu yidhaahdo shuruud markaa iyagu de- dejisteen oo qaarkood ay tahay shuruudda qofka anfacaysa aakhiro yani qaarkood ay tahay ayay iyagu ku shartinaya nabigu waxyaalo daahiru islaamnimadiisa xukuma islaamnimada uu sheegayana waa islaamnimadii muuqanaysay yani marka xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafaya yani man man istaqbala qiblatana yani markaa man salla salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadalika almuslim iyagu oran maayaan waxay leeyihin waa calaamad calaamadaha islaamka ka mid a laakin waxay ixtimaali kartaa inaan muslim ahay sidaas aawadeed isagoo salaada tukanaya oo qiblada qaabilaya islaamnimo uu xukmayno waxay leeyihin majhuul xaal weeye isagoo tukanaya khawaarijteeda waxaa dhici karta inay sidaa ujeedin oo majhuulxaalka waxa weeye ruuxaas markaa tukanaya ee markaa waxa khayrka iyo salaada iyo yani shahaadatoyinku ka muuqdaan ee wax khilaafsan aynay ku arkin yani inay ka tawaqufayn baa laga yaabaa laakiin iyagu xataa kaa laftiisa ka tawaqufaya ilaah waxa weeye markaa inuu xukaamta gaalaysiinayo kuwa ka weriyeesha gaalaysiinayo kuwan gaalaysiinayn gaalaysiinayo ilaa waxa weeye tasalsulka caynkaasa inuu marka ay u gaalaysiiyaan ilaa laga helayo ayay waxay leeyihin waxa weeye gaalaan ku xukumayna yani markaa gaalaan ku xukumaynaa hadduu ka beri noqon waayo oo uu isaa u gaalaysin waayo haddii kale waa ka tawaqufaynaa oo waxaas inooga caddaan waayaan marka waxa weeye majhuulxaal maaha qof tukanaya xaalkiisi waaba la garanaya islaamnima ka muuqata fuqahada badankoodu waxay leeyihiin qofki waxa weye haddii gaalnimo lagu ogaayo isagoo tukanaya la arko waxa weeye msl islaam inuu yahay baa loo xukumay inkastoo imaamu shaafici uu yidhaahdo culamada qaar ijmac bay sheegteen laakin ijmac calaa kulli xaal ma jiro imaamu shaafici isagu waxau yihi yani yani salaada uu tukanayo keliya looguma xukumayo marka waxa weye islaamnimada ama shahaadateynka waa in laga maqlaa ama aslamtu ama inii muslimun ama marka yani aslamtu lilahi erayada noocaasa waa in laga maqlaa yani saas yadaa buu leeyahay laakin waxa weeye salaadaan ku muslim kaga dhigaya m ma qababu marka imaamu shaafici yidhaha lakin aimada badankoodu waxay yidhahdaan maya salaada gaal baa lagu ogaa isagoo yahuudiya ama nasraaniya eedo isagoo tukanaya la arkay waxay leeyihin marka waxa weye muslim inuu yaha loo xukmayo jamaahiirta culamadu saasay leeyihin marka waxa weye cala kulli xaal majhuul xaal ma aha qof waxa weye markaa tukanaya majhuul xaal ma aha xaalkiisa islaamnima ka muuqata waajibku wuxuu ahaa in islaamnimo loo xukumo lakin iyagu waxay leeyihin waa majhuul xaal bu agtayda ka yahay imaamkan garan maayo maxaan ugu xidhanayaa majhuulxaal buu agtayda ka yahay mar haddaanan garanayn imaamkan oo aanan wuxuu caqiidaysan yahay ogeyn yani waxa weeye markaa inaan ku xidha maaha marka masaladaas iyadu waxay ku tacalluqdaa masalada ku saabsan salaada ayay ku tacalluqdaa laakiin ictiqaadkooda kale waxaynu tilmaanay ee dadka ay u qaybiyeen inay tahay ictiqaad khawaarij ka soo jeedo halkaa cadfula waa ko waxaynu hore usoo sheegnay aayadda u ilahay yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi an yushraka bihi culamada qaarkood waxay yidhahdeen shirki iyo kufri farqa udhaxeeya oo waa khaas iyo caam culamada sidaa yidhi waxay leeyihin khaaskan shirki ah hadda kufri baa looga jeeda waa min baabi ilaaqi alkhaasi wa iraadati alcaam oo waxaa laga tilmaamaya kufri oo dhan culamo kale waxay leeyihin shirki iyo kufri waa bimacna loo farqi uma dhexeeyo culamada haddaba sidaas odhanaysa oo farqi uma dhexeeyale waxay leeyihiin yani kufri oo dhan inaan la dhaafayn baa aayaddu sheegaysaa marka aayadda taksiis inuu galay labada qolo way isla ogolyihin iyagoo aayaddan noogu badan waxay cuskanayaano waxay leeyihiin qofku hadduu markaa ahaa hadduu markaa gaalnimo la yimaado muslim buu ahaa gaalnimu la yimid yani gaalnimada ma suuragal aha marnaba in la dhaafo gaalnimada in marnaba la dhaafaa ma suuragal ah de cumuumka aayadda taksiisyo iyadu gudhoodu ay waafixi karaan baa galay oo ruuxii markaa waxa la yidhi yani wax gaalnimo ah ayaa lagu ikraahay oo lagu khasbay yani shirki ama kufri baa ka dhacay inagani shirki iyo kufri waa bimacnaa farqi ma laha haddii la yidhahdo xaggee wadaadu ka yimina waxaa leeyahay shirki kufri kasta waxaa lagu ateecay shaytaan kufri kasta maadaama shaytaan lagu ateecay waa cibaado shaytaan la caabuday marka ictibaarkaasa haddii istiqaaqii lugawigaha laga eegana uu markaa cad ku leeyahayo yani kufri kasta uu shirki u yahay waynu inagu soo sheegnay aayaadka suuratulkaafiya daliilka u ah in bacsiga dafiraada la dafiraa inay tahay yani shirki iyo kufri labadaba in lagu magacaabo marka waxa weeye calaa kulli xaal cumuumka aayadda taksiis baa galay oo kufrigii qofka lagu ikraahay waa laga reebay ilaa man ukriha waqalbuhu mutmainu biliimaan ma diidi karaa aayadda cumuumkeeda yani markaa tafsiis baa galo ta'awulkii qofku kufri awishay wax awishay ee kufri ku dhacay yani iyadana waa laga reebay oo qudaamat ibnu madcuun saxaabigii la odhan jiray reer beder ahaa ee beder ka qayb galay waxa dhacday khamriga ayuu u ictiqaadiyey inuu khamrigu xalaal u yahay markaasaa cumar bn khaaab baa loo keenay markaasuu yihi cumar bn khaaab wuxuu doonay xadkii inuu ka jaro xaddu shaarib alkhamr markaasuu wuxuu yihi cumarow saad noo teedlaysaa buuli sawtuu ilaahay yihi laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun fima acimuu yani waxa weeye mu'miniinta marka waxa wey ilahay ka baqaysa ee camalka wanaagsan la timi dhibaata kuma sugnaa hadday khamriga caddaanka saleeyey maxaad noo teedlaysaa cumar bn khaaab waxa wey waa arrinkaa waa ku inkiray akhtar istuka alxufra buu yani dabadiiba dadka la sheegtay buu yani waa hadal markaa yani isaga ku maagayo yani tawiilkii waad sheegtay buna waad geftay haddaad ilaahay ka baqi lahayd khamri maad cabtay ilahay haddaad ka baqi lahayd ila ba cabsida ilaahay waa in muxaramaadka laga dheeraado waajibaadkana laga yimaadeen haddaad marka ilaahay ka baqi lahayd khamri maad cabtay saxaabadii buu la shiray cumar bn khaaab ninkan waa bedri oo beder buu ka qayb galay waa qoladii uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wma yudrika an allaha iطalca calى ahli bedrin faqaala acmaluu ma shiئtum faqad gafartu lakum marka reer beder khaatimo xumo kuma dhimanayaan islaamnimo iyo iimaan bay ku dhimanayaan marka waxa weeye markuu saxaabada la shiray cali bn abi aalib ba waxa ui cumarow ya amiir almu'miniin waxaan arkaa inay nimankani markaysaga wax awisheen oo ay geseen marka hala toobad weydiiyo hadday markaa ka toobad keeni waayaan hala dilo oo gaalnimo haloo dilo hadday ka toobad keenaanna markaa hala daayo oo xadkii halaga taro sidii waa sameeyey saxaabadu waa isla waafaqday dabeedna markaa sidii baa lagu sameeyey waa ka toobad keeneen dabeedna xadkii baa laga taray halkii baa lagu daayay waxay u jeednaa shay yani markaa yani kufriga ama shirkiyaba ka dhacay xaaraan in xalaal laga ictiqaadiya waa shirki wain aطactumuhum inakum lamushrikuun waa shirki xaaraan buu xalaal ka ictiqaadiyey waana waana shirki markaysa waxa laga dhaafayo ta'awul bu uga dhacay ta'awul ayuu uga dhacay oo waxa weeye waana ka toobad keenay waana ka toobad keenay marka waxa weeye calaa kulli xaal cudur biljahli aan usoo noqono mawduuca ku saabsan alcudru biljahli waxaa ku sugan culamada ahlu sunnuhu min xayu lcumuum in markaa yani jahliga qofka loogu cudur daarayo waxaanu garanaynin waa isla ogolyihin laakiin suwaray isku khilaafin waa jiraan hadda waxaynu tilmaamaynaa adilada markaa culamadu ay u daliishadaan waa badan tahay waxaa kamid ah wama kaana allahu wuxuu ah ilahay u yidhi wama kaana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xata yubayina lahum ma yattaquun yani qolo ilaahay ma habaabinayo ma luminayo ilaa u caddeeyo waxay rabbi kaga baqayaan marka qofku waxaa loo qabanayaa wixii marka waxa weeye soo gaadhay ee xujadiisu ku quntay taasaa loo qabanaya lakin wixii aan soo gaadhin xujadu ku qumin loo qaban maayo jahliguna wuxuu yahay waa nooc khata walaysa calaykum junaaxun fima akhta'tum bihi walakin ma tacamadat quluubukum bacdi baa waxay yidhaahdeen ma kana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum id hadaahum baa la yidhi o ka la hanuuniyena waa ka tawxiidkii islaamnimada la haleeshiiyey qofkan hadduu gaalnimo la yimiba yani lama hanuunin yani jawaabtaasi waa jawaab yani saqiim oo liidata waa mid bogta wey sababtuna waxay tahay hanuuninta qofka waxa weeye muslimka ah iqraarka shahaadateynka uu qirayo de ilahay baa ku hanuuniyey yani hidaayada miduu isagu iska keensaday maaha inaka laa tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yashaa abu alib wuxuu nabigu ku yihi yani qul laa ilaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah yani kelmadda oo bimacna aad ictiqaadsan tahay dhe saas yadaabu marka waxa nabigu sala allahu alayh wasalam u tilmaamay marka kelmadaasaa kugu doodaya bu marka waxa weeye waxaa ku soo degtay inaka laa tahdi man axbabta kelimatu tawxiid hadda waa ku dhawaaqi waaye kelimatu tawxiid waa ku dhawaaqi waaye waa diiday inuu ku dhawaaqo marka waxa weeye iqraarka uu shaadatay baqirayba dee uu hanuuninki yahay marka asalna waxaa qofka muslimka inuu macduur yahay fii khata'ihi wa jahlihi wa kalatihi siduu mucallimay marka uu yihi yani sheikh ay ohan jireen culamadu dahabiyi lcasri yani marka casrigan ama qarnigan waxa weeye dahabigiisa qarniga afariyo tobnaad baa loo jeeda ayaa tiri adilada loo dariishado waxaa kamid a rusula mubashiriina wamunziriina lianla yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul xujatun lianla yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul waxaa kamid a aayadda uu ilaahay yihi wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula lakin waxaa suurowdaynayaa tacdiibkaa loo jeeda tacdiibkii baa la sheegay lakin waxa weye axkaamta kalena waxa wey inay lamid tahay baynu caddayn doonaa nabiga sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay waxa markaa uu sheegay ninkii markaa waxa weeye dardaarmay ee yihi waxa weeye haddaan dhinta iguba hadduu ilaahay awoodo wuxuu soo saari doonaa cadaab aanu axad khalqiisa kamid a aanu yani cadaabin taas oo kale waxa weeye waxay ku saabsan tahay shay tawxiidkii ku saabsan qofkii in loogu cudur daaray ku saabsan tahay shay tawxiidkii ku saabsan macaani culamo kay ku xambaaray waa jira lain qadara allahu calaya ay lain dayiqa calaya iyo culamada qaarkood oo yihi waxa weeye arrinkan cabsidaa ka qaalib noqotay oo yani cabsidii markay ka qaalib noqotay isagoo aan waxba kala garanaynin ayuu hadalladan ku hadlay laakin jawaabaha noocaasi waa jawaaba baatila wey ahlucilmiguna aada u inkireen waxaa kamida waxa weeye ibnu xasm iyo ibnu taymiya labaduba waxay ku magacaabeen inay taxriif xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam la taxriifinayo oo macnihiisa la bedelayo inay tahay taxriif la taxriifinayo macaanidii axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam macnahoodii la bedelayo inay noocaas tahay ayuu waxa weeye ku magacaabay ibnu xasmi iyo ibnu taymiya labadu ah waxa kale oo lagu waxa kale oo marka yani culamada qaar ay yidhaahdeen cabsibaa yani waxaa ka qaalib noqday sakaraadkii baa ka qaalib noqday sidaas aawoodee isagaan waxba kala garanayn buu erayadan ku hadlay laakin taa ku dhan waa batil culamadu waa radiyeen waayo haddaan xaaladan uu la hadlayo saaxi ahayn carruurtiisibuu la hadlaya iyagaa u aqoon badnaa oo dadka kale waa ka yaqaaneen way kala garan lahaayeen inay xumadi ka qaalib noqotoy caqligiisu aanu caadi ahayn iyo inuu caqligiisu saam yahay oo wax kala garanayo way kala garan lahaayeen oo way kala sixi lahaayeen oo inay kala sixi waayaan iyagoo samacoo kaa garan waayaan dee mid suuroobi karta maaha marka ixtimaalka noocaasina waa mid daciifa lamana oro waxa weeye yani markii waxa weeye uu yani la weydiiyey oo layidhi maxaa sidan kugu kalifay mu oran ilah waxba ma kala garanayn ee wuxuu yidhi ilahu cabsidaadaa igu kalifay waan kaa baqayay yani yani bakdin inay ku kaliftay buu tilmaamay in waxa weeye markaa yani khata inuu ku kaliftay oo xumadi ka qaalib noqotay oo aan waxba kala garanayn oo marfuuculqalam ahaa kumuu dacwiyey waxaana ka saxnay in haddii taasi ay jirta uu ku dacwiyey inuu markaa marfuuculqalam ahaa rفع الqلم عan ثaلاثة marka waayo qofkan marka xumadu ka qaalib noqdo aan waxba kala garanay waa xukm اmajnun buu leeyahay xukm اmajnun buu leeyahay marka maadaama sidaas iyada ay tahay yani jawaabta noocaas lagu jawaabayo leeyahy xumad baa ka qaalib noqoto waxba ma kala garanayna waa baطil dadkii lunsanaaye yani faquuqmay baa waxay yidhaahdeen haddiiba la kulmin kari waayo adilada iyo aayaadka badan ee soo arooray markaysa waa markaa xadiidkani kama hortegi karo taa lafteedana waxa weeye tacaarudda kama dhexeeyaa la odhanayaayo waxay culamadu yidhaahdaan sharcigaa horeeya oo adilada marka in la yidhaahdo waa kala arjaxaya laguma cararo tarjiix waa masjidka ugu dambeeya wy waljamcu waajibun mata ma amkana ila falilakiri naskun buyina baa saaxib maraaqi odhanaya yani waljamcu waajibun mata ma amkana sharciga adilada la kulmiyaa waajib weeye goortay suurowda ila falilakiri nasku buyina ay ilaa yumkin haddaan yani sharci suuro gelin yani marka falilakir nasku buyina labada naska dambeeyey baa naska usugnaaday bimacnaa waxa weeye marka ugu horeysa waa in adilada la kulmiyaa waayo asal waxa wey adiladu inay muxkam tahay alasl fi adilati ixkaamu waxaa lagu daliila qawluhu tacaala huwa aladi anzla calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamatun huna umu lkitaabi ukhra mutashaabihaat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله marka asal waxa u ah وهن أصل الكتاب يعني حال يري والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل كتاب بمعنى غالب كيسو ومحكم إليه الله سبحانه في أدلة الإحكام وحين علماء من هذا أدلة السبعين ثلاث سبعين أيام وأدلة الله وضع عمل سنين أيام لكن نسخات اللي تكون نسخية الأدلة يومنا وعمل سنين أيام مدنا وحوية مركة لصورة يوم وعمل فرين وعمل كيسي لبورين أيام ثلاثي وهي علماء مركة إلى إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهما لبدا الدليل بضر إلا ولا عمل فيها وحي كان بونتها إن متكودنا لا عمل فيها متكودنا لا عمل هلا ولا عمل كلا لصورة بمعنى لو عمل سريع مركا وقال لما الدليل ولا السبعين يا ولا يسوق في سياع أو قال أرانا يا إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني عموم كآيات وحلا ولا غيري أو هو يا مركا يعني وحلا داسا واسران وحلا داسا يعني واسران أو وحي أعذار شرعي كسبنا هذا أما موانع لأن يدى ميسر مين كان دعي قص أصل كيس مسلم أها كان دعي قف أصل كيس مسلمها كده كيرا ويا وحكم ذا أدلة كلا الله السنية حديث في النبي صلى الله عليه وسلم أي صحابة قار كودو إسلام لمدد أي دويد أي دابين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة حديث أسوى حديث صحيح والترمذي غير سبع الصحيحية وحاو تلمامية صحابة قاركوز الشيء شركية يعني مركز ضلبري وهذا مركز جهلي اللي هو عذري حديث أسوى مسألة وقوع عديا بعض ما وقع دوننا بلادين حديث قوة كنت أبسيها الشرك الأصغر بكت أبسيها waxay cuskadeen hadal markaa waxa weeye sheekhu lislaam ibnu taymiya uu leeyahay oo mushaabaha tilmaamaya shaaibina waan umalaynaya in laga soo horay marka taasay cuskadaan dadka markaa odhanaya looma cudrayo shirkigana asar ku xambaaray bacdigaa si fogeeyo waxay yidhaahdeen xadiidkani markaa kuma saabsana shirku yani markaa akbar kuma saabsana waayo لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة نبي أمد النانا بيان كأمد أبهان سي عطيك أمد أبهان سي وقت يدين وقدر بقى سواب تاسو حوالي هو سواب يعني اللي ده سوي صوت روحي تعالي بيان كالسرعي يعني مركز السرعي أمد أبهان سي عطيك اللي عطينا يا كما جاره كريا شرك الأكبر هذا الشرك الأكبر صحيح هذا الشرك الأصغر صحيح هذا معصية صغيرة صحيح مثل ما يقول لك بيان حد يبدع وما قلنا أنا قاعدة وعام صاحب المجهر بقى وحكوها بلاي يعني كتحت المجهر قري يعني الشيخ مركي يتقى مقدمة لما نفسه قرينا وقال له اسجلي لكن وحكب وحكي صار كأباطيل فربضا لا تبوح له باطل لا فربضا لا تبوح أنها جبع علماء نقوم السؤال أساس أولي يعني waxa uu yahay wuxuu sii soo baxsiyo marka isaga xaw markaa fakri midan iyo ay ka buuxaan waxyaala culamadu aynay u jeedin markaa inuu yani markaa ka dhalinayo iyo qawaacid ayna culamadu qabin waa kale shirkul yani akbar hadday ahaan lahayd nabiga caddayn baa waajib ku noqon lahayd oo shirku askarka mayna caddayn waajib ku ahayn yaa yidhi marka caddayntu waxay ku gaar tahay shirkul akbar oo keliya يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه صغير يا كبير يا ركعة صاري صاحب المجهر ما وحب السنية هاي شرك أكبر هدايا هم لها النبي ما قريانا وعدين لها ويا يلي شرك أكبر هدايا وكاء ممكن هنبي يا يلي فرع على العدين إن يوم كلها شرك أكبر معاصيل الصغيرة بابا النبي وكاء ممكن والله يقع تروح مركة وحوية معاصيل الصغيرة حتى إنه وكاء ممكن النبي صلى الله عليه وسلم oo wixii uu ka aamuso loo qaataa inay tahay wax banaan oo mubaaxa marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay u badan tahay inta wax la ictiqaadiyo in la ysii doono marka xaabaysto una wuxuun bal hadda ku buuxi markaisagaa wax loo helo mas'alada oo baksiga iyadoo markaa waxa weeye mas'alada laga saafi yahay oo yani markaa aan mid la iska calaamadsan aan loo tegin calaa kulli xaal saaxibu rasiyati ljaa'ira waxaa loo dhaafay kii ku saabsanay yani markaa qudradii ilaahay ee qofka marka sidaa loo gubo yani markaa xashiiskii iyo markaa dambadkii kasoo baxay yani markaa dabka kasoo hadhayna qaydna badda lagu saydhiyo qaydna hawada la raaciyo inuu waxa weeye ilaahay inuu qaadir ku yahay markaa inuu soo saarayo ka shakisnaa waa laba arrimo waaweynoo midna markaa uu ku tacalliqdo xujrada midna uu ku tacalliqdo yowm alaakhir haddana waa loo dhaafay arkaan iimaankiiba inay ku saabsan tahay oo midna sisanaayo bay ku saabsantahay midna yowm alaakhir bay ku saabsantahay oo ruux mucayana oo kayfiyadaa lagu sameeyey inuu ilaahay qaadir ku yahay inuu soo saarayo markaa jahligaa ku kalifay jahliga ku kalifay daraaddeed baa loogu dhaafay culamaduna saasay u tilmaameen waa sida ibnu taymiya u tilmaamay waa sida ibnu xasmi u tilmaamay waa sida waxa weye khataabi u tilmaamay waa sida waxa weeye u tilmaameen yani marka ahlucilmi fara badan saasaa u sheegay bale ibnu cabdilbar wuxuu u tiiriyey culamada mutaqadimiintu inay saa qabaan culamada mutaqadimiintu inay saa qabaan waxa imaamu shaafici yidhi lilahi asmaء وصفaaت la yصc axada radha وman khalafa baعda ثubut الxujaةi عalayhi kafr ama qabla qiyam الxujaةi fainahu yucdar biljahli yani صifo ilaahay yani dakiraada la dakiraa waa shay kufri ah oo shirki ah marka taasoo kale kala hadlaysa waxay odhanayaan sifadu waa arrin gaara ifada waxaa ku saabsan sifaatka ilaahay bacdi kamida markaysagaa dadku inay ka shakiyaan waa suurtoobi kartaa ee waxaan ka hadlaya asalkii diintan ka hadlaya oo tawxiidka ah oo tawxiidka miyana asalkii diinta iyado lafteedu kamid ahay kolka tawxiidka m tawxiid alcibaada keliya tawxiidka miyana tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya tawxiid alasmaa wasifaat ahay tawxiid alasmaa wasifaat tawxiidka samaniga miya yaa laga saaray waa midda kale tawxiid waxaa liddi ku ah shirki ninkani haddaanu tawxiid kula iman sifaadka ilaahay yani wuxuu kala imanaya waa shirki buu kala imanaya yani shirku fi lasmaai wasifaat marka waxay noqonaysaa shirki la dhaafay oo jahli loogu cudray inay jiro inay jirto waana mas'aladii la keedi in allaha laa yakfir an yushraka bihi kuma gaaro kaliya shirku cibaada hadday tahay shirku fi asma wasifaat hadday tahay shirku fi rububiya hadday tahay shirku fi uluhiya kulu dalika caan bay ku tahay lilahi asmaء wصifaat la yasacu axada raduha wman khalafa bacda hubuut اxujaةi calayhi kafar ama qabla qiyam اxujaةi fainahu yucdaru biاljahli la nacima dalika la yudraku bilcaqli wala rawiyati wala lfikri fatxul baariga ayaa soo raray laakiin nusqooyinka qaarkood waxay u qoreen kutub badanna ay qorteen wala ru'yati laakiin wala rawiyati weeye rawiyadana waxaa la yidhahdaa sakarka shay laga sakar ayaa la yidhahdaa yani bacda rawiyati buu sidaa iyo sidaa yidhi baa la yidhahdaa bimacnaa waxaa looga jeedaa markuu ka yaro baaraan jegay ee ka sakaray dabadeed baa looga jeedaa marka waxaa weeye jahli baa loogu cibraya fatxul baariga mujaladka saddex tobnaad afar boqol iyo toddoba ibnu qutayba waxa uu yidhi qad ykلط في bعض صفاaت qwم miن المسلimiiن falaa ykفuruna bdلiك فتح الbاriga mجلد لحاad شaن بqل iyo sddex iyo labaad